guddoomiyaha degmada kismaayo oo warbaahinta la wadaagay qorshayaalka iyo wadanga oo ka eedanga sidii lancagaari lahaya magaalada si kor lanqaqaada caafimaadka deegaanka iyo bilicida guddoomiyaha ayaa weliba uusa ka jarana tartan islamarkaana uso xusi in arrintaasiytii lang istaagiye ataa mid muhiima guddoomiyaha degmada kismaayo cumar cabdulaahi maxamed iyo bulshada ka baaqi in lambahanya qof iyo geeda si lang hela magaalo cagaaranga siyo magaaladii agnagata gooblaan dalxiiseedawa welibana guddoomiyaha intaasi uusa ka daray in ka maamul ahanga iyo hormuud ka haado doonanga waxaynu ku jiraa tartan magaaladeenanu ay kula jirto magaalooyinka soomaaliyeed iyo magaalooyinka adduunka waxaan rabnaa inaynu maanta laga bilaabo magaalada cagaarino qof kasta waa inaynu hirgelinaa barnaamijka qof iyo geed qof walba oo innaga ina ka mid ah oo reer kismaayooda waa inuu gurigiisa geed ku beero gudaha iyo bannaanka mas-uuliyaddaas waa amar guddoomiyaashii xaafadaha waa joogtaan u yeera guddiyadii xaafadaha iyo waaxyada iyo laamihii waxaa rabaa inaynu soo saarno magaalo cagaaran waaynu haddaan maqlayo norway baa waxay ka qaaday mandheera kaga guulaysatay tartankii cagaarinta mandheero hadda inoo muuqata oo jubbaland xuduudda ku haysa oo inagu inaynu u s a oo washington ama ama maxaa new york aan kaga guulaysano inaynu ka cagaaran nahay maxaa diidi kara waa samayn karnaa marka arrintaas waxay u baahan tahay isku day waxaynaan qaban kareen ma jiraan waxaan u baahana inaan magaalo cagaarino mas-uuliyadda koowaad waxaa qaadaya guddoomiyaasha xaafadaha iyo tiimka la shaqaysa la shira dadkiina qof walbana ha iska saaro wadooyinka kale oo waaweynna dowladda hoose cagaarin doonta waxaan u gudbi doonaa markaan cagaarintaa dhammayno oo wadooyinku inay ka dhammaadaan qof kasta gurigiisa iyo laabigeed u dhexaysa inuu interloog ku xiro naqshad baan ka samayn doonaa interloog wada socdo oo isku eg yaan samayn doonaa haddii aan laydho waxaa yara qofkuna saas kala bixi doona markii danta guud loo sameeyo waxaa ka haray oo quruxda ah waa ku dari doonaa si u yaraado ciiddu u yaraato laamiga soo gaaraysa dhammaan waxaasoo dhani waxay ku imaan karaan bulsho wada socota qabyaalad iyo ree hebelna ka maran geedo agaaran ee wadanka dalka laka beerowa weliba yee qayb ku etaa horumarka iyo nabadda dalka siye agnagata gobollahan dalxiiseedawa